ku noqono gobollo badan oo laydinka soo doortay adiga iyo madaxweyne axmed maxamed silaan iyo adigoo madaxweyne ku-xigeenkiiya ayaanay maanta suuragal ahayn in marka tayramkiinu dhammaado doorasho ka dhacdo sida ay gobolada bariga somalilan oo kale oo haatan lagaga dhawaaqay maamulka khaatumo inta aada joogteen waxqabadkiina aada dayacdeen miyaanay ka mid ahayn goboladaasi oo hadda ka horna doorasho ka dhacdo idinka laydinka soo doortay maantana maamul kale ka jiro oo aan shaqo kulahayn somalilan
maamulka khaatume abuurmeen waa maamul gudaer wareega waxaa jira iminka deegaano badan oo bariga ah oo markii hore doorasho ka dhicin oo maanta ka dhicid kunto way ka mid tahay xudun ka mid tahay way ka mid tahay salax ka mid tahay way ka mid tahay maaragtay bariga isxanaag marka maamulka khaatume magacu buu jiraaye dhul cusub oo maarata soo gaadhay iyo dhul cusub maarata somaliland maanta uu saameyn ku leeyahay ma jire waa maamulkaa wareegaya laakiin haddana jiritaankooda lama dafiri karo waa dad tabashooyin badan oo ay sheegeen iyo dagaallo halkaasi ka dhacay aawadeed go-aan ku gaadhay siday sheegeen inay samaysteen maamul u gaara oo ka jira deegaamadaasi awood badanna haatan somalilan halkaa kuma laha sida muuqata marka bal arrintaa ka waran runtii maamulka hoosaan ku sheega magaxaan buu jiraa laakiinse dadku inta badan waa reer somalilan tabashadooduna mar walbay furan tahay diyaar baan u nahay inay iyagoo reer somaliland aan ka wada hadalno wixii tabasho ah ay rabaan noloshii nabad horan u fidinay iminkana meel fiican bay maraysa halka maaragtay labada deegaan ee ugu dhibta badan leh ama dhibaatada baa ka dhacay waxay waa qorlugod iyo buhurle siina meel waasimay ka maraysaa maaragtay dhaqankii meel fiican ba maraysaa geedkii oo sarowsha ku dhamaystaa wixii dhex marayaga annagoo ta siyaasaan ka shaqeyno walaalayaga gacanta maroo gacantaan u fidinaa soo dhaweyno oy gobolkoodiya iyo maaragtay somaliland ay ka mid ahaayeen aan ay kusoo noqdaan
waan gartay dhinaca gobolka awdal oo aad adigu kasoo jeedo ayaan jeclaan lahay ina dhowr su-aaloodkaa weydiiyo gobolka awdal salaadiinta iyo waxgaradka in badan bay waxay kusoo celceliyeen in aanay saamigii ay xaqa u lahaayeen kulahayn somalilan adigu waxaa tahay madaxweyne ku-xigeen maxaa wuxuu ka qaban weydeen cabashadan soo noqnoqonaysa waxaan male waan la socotaa warbaahinta odayaasha cabashadoodii ama tabashadoo bilaanku meel walba la laabanayaa maal walba hole waxaan haynaa yaa iska yar waxa la hayo iyo waxa la iyo rabitaanka ummadda reer somaliland hayrato yaa kala badan laakiin cabashada waa la tixgeliyey iyada wax badan baa laga qabtay saa la socota maaragtay wasiiradii oo la kordhiyo xaggii maaragtay jananadii wax maaragtay lagu soo daro hay-adihii madaxa banaano wax kor loo qaado wasiirada qudhooda sidaa dadku ay u yaqaanaan wasiirku magacaasa le waa wasiir haddana laakiin waxaa laga yaaba dadku inay lahaa wasaaradaha kala waaweyn haddii wasaarada waaweyn lahayna wasaaradii waaweyna waa la geeyay ree awdal marka tabashada yani tallaabo hora loo qaado waa intii badnayd waa laga jawaabay wixii kale dhimana kolba intii awoodu gaadho waa wax laga jawaabi doono ma mid dagaal laga fulaysanaya maha waa mid walba diyaar loo yahay hadday tahay galbeedka iyo haddee bariga tahay iyo iyo haddee maarata gobolaa dhexa tahayba cid kastoo wax tabanaysaba waan gartay marka iminka waxaa jira nabadgelyo xumo gobolka awdal kasoo korodhay barasaabka gobolka awdal master ramaax oo isaguna warbaahinta la hadlayay wuxuu sheegay in hub laga soo dirayo dibadaha in lasoo gelinayo gobolkaasi awdal wuxuu si gaara carabka ugu dhuftay magaalada minneapolis gobolka minnesota oo aad kusii jeedo dad degan oo reer awdalahi inay lacagahaasi hubka lagu soo iibinaya soo iibiyaan gobolkana ay xasilooni darro ka wadaan arrimaha adigu maxaad kala socotaa runtii horta wax si aada usii waaweyn maaha runtii qori laba qori oo qof ay iibsanayeen oo lagu qabtay runtii arrintaasi dadka u baxay inay inay maarata somaliland nabadgelya wax yeelaan dad nabadgelya wax yeeli kara maaha waa wax shaksiyaad ku kooban arrin gobolka loo loo loona siin karo ama miisaan badan ku yeelan karta maaha marka taasi wax wax weyn oo aynu qiyaasno maaha wayna jirtaa horta meel walba dad sharwadayaalo oo joogaan ama ministaa joogaan ama minista joogaan ama yotelaha joogaan dad meel walba sharwadayaala oo wanaagga iyo horumarku buuqanin way iska jiraan oo halkii ay maanta dadkoogi dadka kaga tiri lahaayeen horumarkooda iyo wanaagooda ka tiri lahaayeen ee dhibaato ku tira u jiraa laakiinse wax aada u weyn arrinada aada u weyn maaha laakiin hore umay jiri jirin mudana madaxweyne ku-xigeen dad reer awdala oo hub intay soo iibiyaan gobolka soo geliya dadka jaaliyada reer awdal ee qurbaha joogtaa wax badan waxay ka qayb qaateen dibudhiska dhinaca waxbarashada caafimaadka cusbitaalada horumar bay gaadhsiiyeen maanta maxaa keenay qaarkood inayba lug ku leeyihiin jabhado laga sameeyey gobolka iyo in hub la soo gelinayo oo haatan magaalooyinkii dhexdoodii lagu qabanayo hub waaweyn oo la kala iibsanayo een sababta koley waa dhacdooyinka maaragtay intii ama waxyaabaha u iska dhacaan waana kule qof iyo laba iyo saddex ee arrintani ku bareeray oo waxbaan u baxanaa yidhi oo somaliland baan ka noqona yidhi waa way jirtaa een wayna jiraysa somaliland dad afkaartooda maaragtay ama afka ka hadlaan ama de waxbaa dagaalama idhahdaan fikrada somaliland ka duwan oo qaata fikraduba way jiraan kuwii walba noocaha kama duwana wax saameyn weyn ku yeelan kara ma saashay keenta walbajoga reer somaliland ama walbajoga reer awdal waxaan kuwii horumarka ugu badan ka qa- ka qayb qaatay kuwii dalkani dhisay ba hayeen kuwii een awdal dhisay ba hayeen kuwii jaamacadaha maalgeliyay ba hayeen maantana boqolkiiba sagaal iyo sagaashan sidiiba ugu taagin horumarka iyo iyo sidda hoyu dhisay hayeen boqolkiiba hal iyo boqolkiiba laba sida qaldan qaatayna halka ma- waxba kaga bedeli karaa maartay masiirka somaliland iyo masiirka reer awdal waan gartay marka een maadaama oo siyaasiyiintii gobolka ka soo jeeday aad tihiin weli hawshaa intaad gacanta u qaadeen oo aad iska aragteen oo aada gunta u dhaadhacdeen xaqiiqada jirta iyo wuxuu salka ku hayo kacdoonkaasi ee ma iska xaal waraysateen Ee, waa la- waxa waa- waxa noo kala qabsan ma jiro Ee, laakiinse qof iyo laba khaldamay oo guuranka u baxay oo dadka taladoodii ka baxay waxa waxay dhaheen dalkan iyo iyo- iyo gobolkan iyo gobolka awdal iyo somaalida kale ka ka dhimi karaan yaanay jirin laakiin dadku waan qulay maadaama intii badnayd boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ay awrna soo dhiseen dalka iminkaa dhisayaan nin iyo laba boqolkiiba ay maaragtay fikrado gaara qaatay dalkan waxba kama dhimi karaan marka iyaga maxaa tahay een maxaa idinka meel yaalla qorshuhu muxuu yahay iyaga lagu waajahayo waxa weyn qofka hadduu dee dagaal u diyaar garoobay oo uu raba inuu ummadda nabadeeda iyo xasilnimada wax ka bedelo dee dowlad baan nahay oo nabadgelyo dowlad dowladda dhinaceeda ayaa ka mas'uuliyadaba inay ilaaliso shacabkeeda iyo dadkeeda waan gartay ugu dambayntii dhinaca soomaaliyan jecelna wax kaa weydiiyey wadahadalkii ugu dambeeyey wuu burburay rajo ma laga qabaa in wadahadaladii mar kale soo noqdaan mise sidaasi ayay ugu dhammaatay oo mar dambe kulmi maysaan Ee, laba dal oo walaala hayno shalay si nabada oo walaalo isku la isku qasbin maantana waxaan jecelnahay anagu markaa aan wadahadalka waxaan u jecelnahay in maanta labada dale walaala noqono oy nala gartaan walaalaha soomaaliyeed inay dadkooda ku jirto annagoo dowlada madax banaana iyagoo dowlada madax banaana sidaasaan wax ugu tari karnaa oo maanta dhibaatadooda dhammaan lashay hatanka sannadood waxay ku dhammaanaysaa iyagoona maanta noo arkay walaalahood nabad ula yimid dal nabad ula yimiday maantana iyo dal madax banaan sidaa dowladii jibuuti maanta dal madax banaan tahay ee maanta wax u tarayso iyo annaguna wax u tari karnaa marka annagu wadahaalkaan ka dantaan kalena waxa weeyaan sidaan walaalaha ugu qancin lahayn inaan eh, labadii dal ee walaalaha ee awalba midna talyaaniga gumaysanaya midna ingiriis gumaysanaya ee jaarka ahaa inaan noqono baan mar walba aan dantaan kale maxanagu wadaagaxnahay
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo isagoo ku sugan magaalada washington khadka telefonka ugu waramayay sahra ciidla nur